magaalada hargeysa waxaa saaka hiirti waa bere isugu soo baxay kumanaan dadweyne ah oo ku xardhan astaanta calanka somalilan qaar ka mid a ardayda ururada bulshada shaqaalaha dowladda ciidamada qalabka sida ee kala duwan ayaa gaardaka ciyaar ku maray bartamaha magaalada hargeysa iyagoona salaan guddoonsiiyey madaxweynaha somalilan iyo martidii kasoo qeyb gashay munaasabadda madaxweynaha somalilan oo dadkii dabaaldegayay la hadlay ayaa jeediyey khudbad dheer oo dhinacyo badan taabaneysa waxaanuu madaxweynaha somalilan muuse biixi cabdi uu ka hadlay wadahadalada somalilan iyo soomaaliya sixir bararka doorashooyinka iyo nabadgelyada
somalilan waxay doorbidaysaa in mushkilada ka dhaxaysa somalilan iyo soomaaliya sideed iyo labaatan sano oo ay kala maqnaayeen iyo toban sano oo dagaal oo wadiidbana ku daatay in mushkiladaa maanta lagu dhameeyo hal nabada somalilan waxay waaye aragta xilda colaadaha iyo dhibaatada colaadu leeyihiin sidaa darteed waxay kula talinaysaa ragga maanta muxjo ka taliya in la galo sidii si nabada mushkilada labada dal loo kala gulahaa ee ay u noqon lahaayeen laba dal xoran walaala ah dadka isku dhow waaba baayacmushareeya wada noolaada isu xiisa inta colaad iyo fidmo laga dhex wada wada qaar ka mid a dadkii dabaal degayey oo la hadlayay v o a ayaa uga waramay waxay uga dhigan tahay maalintani sideed iyo tobanka may walaal horta v o aad baad u mahadsan tihiin runtii anigu waxaan u soo joogay waxaan ahaa dadkii koob iyo sagaashii u soo joogay in qarannimada somalilan maantana iyadoo siddeed ilaa labaatan jirsatay ayaan hoos joogaa waa maalin farxad mudan adiga arkaya jawiga maanta dadka farxadda ka muuqata hadday noqoto dhallinyar hadday noqoto dumar hadday noqoto waayeel hadday noqoto ciidamo runtii maalintani waa maalin weyn oo dadka reer somalilan oo dhan ay dareemayaan ama ay ku faraxsan yihiin in maaragtay xornimadoodii lixdankii iyagoon cidna lagala tashan aftina laga qaadin la geeyey koonfur dabeetana ay sidaa ku waayeen waa maalintii ay la soo noqdeen dadka reer somalilan xorriyaddoodii marka maalintani waa maalin qiimo weyn dadka reer somalilan ku fadhida inkastoo somalilan ay ku naaloonayso nabad iyo xasilooni doorashooyin dhowrana ay ka dhaceen muddadaasi ay jirtay haddana ma jirto aqoonsi buuxa oo ay ka heshay beesha caalamka sagaal mustafa xasan nuur c o a hargeysa